howlgallada baryahan la waday waxay ahayd howlgal ku saabsan xaalufin lagu xaalufinayo deegaankan ay aadka u duleysteen dadkan nabadjiidka ee la yidhaahdo basra iyo aaggeeda annagoo afar jiha ka soo weerarnay laguna talagalay ee, xaalufin in dadka la- een, beeraha laga xaalufiyo laga- laga bixiyo Ee, mana ahayn meel dagaal meel lagu degaayo ama een, meel lagu qabsanayo dowladdu ku qabanaysa ma ahayn waxay ahayd xaalufin laga bixinayo meel walba ay joogaan haddana howlgalkii waa dhammaaday howlgalkaas wuxuu ahaa howlgal laga bixinayo aagaas basra ayuu ahaa toddoba cash ku kooban waana dhammaaday howlgalkii waxaanu ku dhammaaday guul iyadoo dad badan laga qabtay ee, dooman badanna aan ka goynay oo iska- ay iskaga bixi jireen iskaga gooshi jireen magaalooyinka afgooye iyo balcad iskaga gooshi jireen oo ay ku weerar jireen jidka balcad ee, dadka maraya ee, shacbiga degan sidaa daraaddeed howlgalkii waa loo guulaystay waxaa loo jihaysan doonaa haddana howlgal kale meel kaloo lagu sheegay in la aado haddana saas bay ku socdon tahay hawsha hadda cusub ee taliyaha abaanduulaha iyo taliyaha xoogga cusub ay nagu soo beeriyeen in ciidan mobile oo dhaqaaqaya oo tegaya meesha lagu sheego nimankan xoogooda lagu sheego lagu soo jebiyo laga tago meesha joogaan dana la tago lagu jebiyo saas ayuu qorsho u yahay maana qorsho meel lagu degaayo ama meel ciidan degaya ma ahayn wuxuu kaga duwan yahay marka in mataqaan markaan ay tahay meesha lagu sheego in la aado bas qorshaha intaasuu kuleeyahay oo dagaal foolka foola oo oo- oo jira oo isaga hor imaanayna ma ma aysan dhicin hadda ilaa hadda hadda operation gacanta ma dhicin inna mataqaana aan iska hor nimaano waa uun qaqabanna uun keliya doomin kale ka jaran Ee, shacbiga meesha deganna waxaan leenahay ee, taakuulintaan taakuulayseen waa ku mahadsantihiin cadowga meesha joogtaan waa noo sheegteen la shaqayntaan nala shaqayseenna waa idinka mahad celinaynaa saacaddan laga bilaabana shacbiga waxay diyaar u yihiin in nala shaqeeyaan tuulooyinka aan barna waxay ka bilaabataa balcad afkeeda hore ee, buuro kunta tuulo la yidhaahdo ay ku xigta een, mataqaanaa ceelka saalax oo tuulo kale la yidhaahdo walamooy waxaan tagnay ee, daniga baalow waxaan tagnay ee, basra laftirkeeda oo laba qayb ah baqdaad iyo basra intaba waxaan ka samaynay xaalufin oo ciidanka ay wada tageen Ee, ta halkaasaan ku sugneen maalmo kadibna hadda aan kasoo tagnay una jihaysanaa haddana waajib kale cusub haddana la siiyey oo oo ah mataqaanaa maaragtay meesha la aadi doono hadda inaan ogaan doono mar dhow